maanta ay tahay bishii lix iyo toban ise waxaan qaybinay lacag dhan kun iyo boqol doolar oo aan u qaybinay dad soomaaliyeed oo dhan laba boqol laba boqol oo qoys dadkaasoo ahaa dad aada iyo aada u dhibaataysan oo ku dhibaataysan dowleedka magaalada muqdisho ceesha biyaha jireedishe iyo namber labaatan dadkaasoo u badnaa dad agoomo ah dad jiisas ah dad indhoolayaal ah dad aada iyo aada u dhibaataysan xidhowaa soo qaxay iyo dad waxi hore soo qaxay iskugu jiray lacagtaas waxaa usoo dhiibay ilaahay ha ka ajriye ururka la aadamiga oo degan washington d c iyo virginia iyo washington d c hareeraheeda iyo virginia iyo jaaliyada soomaalida meeshaas joogta lacagtaas dadkaas ayaa loo qeybshay waxaana uga mahadnaqaynaa ilaahay subxaana watacaala iyo dadkaas soomaaliyeed oo soo dhiibay oo sagaal iyo tobanka sano dadkaa cawinahayay dadkaas waa dad aada iyo aada u dhibaataysanay ahaayeen maantana aada iyo aad ayay lacagtaas uga do-een maadaama ay tahay ramadaan bishii ramadaan ay fooda kusoo hayso dad aada u danyarana ay yihiin waxaan uga mahadnaqaynaa inay kasoo jawaabeen jaaliyadaas iyo ururkaasiba baaqeena ahaa dadkan soomaalida dhibaataysan wax loosoo diro jaaliyadaha kale iyo ururada kalena sidaasaan ka sugaynaa inay dadkaas soomaaliyeed oo danyarta oo dhibaataysan ay la soo gaaraan waxay ku soomaan ummadda soomaaliyeedna meel kastay joogto waxaan uga baaqayna dadka soomaalida masaakiinta iyo culamaa udyada masaajidka iska yaalyaalan la afuriyo si bishaan ramadaanka aan uga faa'iidaysano dadkuna ay dhibaato badan u qabaan wabilahi tawfiiq aniga magaceeyu macali ibraahim aa layidhaha ururka aadamiga oo ka dhisan dalka maraykanka ayaa usoo dhiibay maraykanka fadhiyo anoo soo dhiibay anagana waa u ducayn ilaahay muraadka muraadkooda fi dunya waalaakhirati alla kusahl wadaadaan janno gashada aan idin ilaahay muraadkeeda fi dunya waalaakhirati idin ilaahay sahlo allah adiga ayaa ku biila marka meeshaan aad joogto qof indhoolaa inaad taha ujeednaa aniga nin indhoolaaho nin idiilo maleh ilaahay yaa idiilo maahina wallahi saahibun ciyaalaan ahay nin idiilo maleh ilmi yar yaraan qaba ilmi yar yar rajahaan qaba baagamuuntu way zagzaag way aniga nafteeyaa waxay aniga ilaahay ii soo dhiibaan waa ii cuna ummadaha dibadda jooga maxaad ka codsanaysaa marka oo ku dhagaysan jooga ilaahay waxaan ugu baryaa in kaalmeyaano ilaahay garabkaana galo ilaahay masaakiinta oo meesha ku rafaadsan na kaalmeen annagana u ducayno waa mahadsantihiin